أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka diirada jimcaha oo toddobaad walba xiliyadan oo kale aad ka maqashaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan toddobaadkan hadduu alla qadaro waxaan barnaamijka ku soo qaadan doonnaa mowduuc la xidhiira shirkii ankara iyo masiirka ummadda soomaaliyeed oo wajahaya halis weyn waxaa barnaamijka igala qayb qaadanaya sheekh mukhtaar moxamed cusmaan sheekh abu muslim iyo maxmuud ugaas oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed waa mar kale iyo diirada jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay toddobaadkan waxaa dalka turkiga ka dhacay shir weyn kaasoo ay isugu yimaadeen wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha xabashida itoobiya iyo sidoo kale tan federaalka ah ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ugu horeyn waxaan ku bilaabayaa maxamuud ugaas maxamuud ugaas kusoo dhowow barnaamijka ugu horeyn marka la akhriyo wadahadalka ankara ee natiijo la-aanta kusoo dhammaaday waa maxay fasiraadda dhabta ah ee waqooyahanka soomaaliyeed ka bixin karo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku salaamayaa adiga iyo dhegeystayaasha barnaamijka iyo sheekh abu muslimba Een, intaa kadib horta shirkan marka laga hadlayo iyo wadahadaladan maaragtay laba geesoodka ee soomaaliya iyo etoobiya labada dhinac ee lagu kala magacaabayo u dhexeeya marka laga hadlo oo xaqiiqadooda iyo taariikhdooda iyo waxay salka ku hayaan la fiirsho waxaa la oran karaa xaqiiqaduna ay tahay waxaa la isku haystaa waa madax banaanidii iyo gobonnimadii iyo xorriyaddii iyo dhulkii iyo hantidii iyo taariikhda ummadda soomaaliyeed iyo jamhuuriyaddii soomaaliya dhul etoobiya layskuma haysto khayraad etoobiya layskuma haysto dhul iyo khayraad iyo maxaan ku yidhahdaa gobollo iyo deegaano xuduudeeda oo labadan wadan ay kala leeyihiin oo isku muransan yihiin layskuma haysto wadan landlocked ah oo aan bad lahayn ayaa wuxuu baddiisii ku haystaa oo uu doonayaa inuu si xoog ah ku qaato baddiisii wadankii soomaaliya oo wadan darisla ah oo badda africa ugu dheer leh sidaa darteed yacni aslanba ugu horreynba wadahadaladani waxa ay sidooda ku yihiin inta aan la gaarinba waxaa looga maaragtay wada hadlaya iyo qodobadooda iyo waxa maaragtay faahfaahinta intaan la gelinba yacni waa wadahadallo iyo shir hoosaasin ah oo xaqiiqatan sida ugu xumayd uguna foosho xumayd muran iyo dood aysan ku jirin lagu gelinayo hantidii iyo khayraadkii iyo dhulkii iyo baddii een, maxaan ku yidhahdaa soomaaliya arrintaana ay mas-uul ka yihiin oo ay dhabarka saaranayaan dabaqoodhiga soomaaliyeed ee madaxweynayaasha iyo wasiirada iyo magacyada waaweyn ee kala duwan maxaan ku yidhahdaa xamar iyo meelaha la midka ah een ka sheeganaya sidaa darteed waxa muranka ku jira waa madax bannaanidii iyo dowladnimadii iyo taariikhdii iyo hantidii iyo baddii iyo dhulkii soomaaliya Een, Ethiopia waxay ku indha adag tahay oo ay ku adkaysanaysaa oo aysan sinna marnaba uga laabanaynin intaa ilaa hadda muuqata rabitaankeedii ahaa intii muuse biixi u saxiixay baddii iyo dhulkii soomaaliyeed inay qaadato ciidamadeedii ay keensato la wareegto dhul etoobiya leedahay ay noqoto sidaasna ay u rabto keliya qoladanu inay saxiixi muuse biixi sii ta'kiidiso oo ay official ka dhigto halka qoladan kale dacfigooda iyo tabaryaridooda iyo maxaan ku yidhahdaa dadnimo xumadooda iyo kontarool la-aantooda aysan meel ay ka taliyaan aysan jirin darteed iyo ogaalka ay og yihiin waxa arrintaasu ka dhigan tahay aysan arrintaas sidaa cad ugu dhiiran karinin ee ay keliya miiska soo saarayaan hal qodob oo ah in si officially ay yacni miidiyaha la mariyo in laga noqdo heshiiskii Musabi- musabixi uu saxiixay taa beddelkeedna heshiis cusub ayagu ay saxiixaan oo intii ay musabixi ka rabeen koonfurta soomaaliya laga siiyo yacni waxa keliya oo u dhexeeya oo farqiga ah oo b- ka- laga beddelayaana ay tahay cidda saxiixaysa oo meeshii musabixi uu ku saxiixnaa xasan sheekh maxamuud iyo fiqa ay ku saxiixnaadaan halka qodob oo maaragtay een, markii hore la filayay inay wax iska bedeleen laakiin ay caddaatay inaysan wax iska bedelin uu sidiisii yahay een, xaqiiqatan waa waa waa halkaas in etoobiya sinaba aysan uga tanaasulinin rabitaankeedii iyo yoolkeedii iyo maxaan ku yidhahdaa wixii ay raadinaysay iyo go-aankeedii qoladanuna aysan ku dhiiran karinin sidaa cad ee qayaxan inay maaragtay u meelmariyaan oo ay u aqbalaan waxa ay etoobiya ka rabto oo xaqiiqatan sinaba aysan ku diidi karinin waad mahadsanta waan kuusoo laaban doonaa maxamuud dugaas sheekh mukhtaar abuu muslim maxay tahay duruufta ka dambeysa in dowladda federaalka ee etoobiya la furto wadahadal maxaadse ku macnayn kartaa dalabka dowladda federaalka ee ah in etoobiya ay ka baxdo heshiiskii muuse mid kalena ay iyadu u saxiixdo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أولا إن- وادوهي إذا عدا الفرقان وكما هذا لنيا كلن كان يو وريسيغان ديرة جمعها أي نلي لنيسو إيه waxaan kaloo uga mahadcelinayaa walaalkay maxamuud ugaas asna waan uga mahadcelinayaa aada iyo aad baaraka allahu fiikum intaa kadib in su-aasha aada i weydiisay marka hore waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo in waxaan oo dhan ay yihiin masraxiyad iyo riwaayad la jilayo loo jilayo dadka soomaaliyeed qofkana ee, soomaaliga ah xaqiiqda iyo dhabta wuu ku wareerayaa masraxiyadan haddaan bilowgeeda sheekada laga soo bilaabin ninka lagu magacaabo abiy axmed ayaa doorashadii kadib wuxuu sheegay in ay furan doonaan magaalada muqdisho waa hadal caan ah oo dadku wada maqleen sababtuna waxay ahayd dhallinyaro etoobiyaan ah oo awood qaybsi uu kala hadlayey ayuu ku yidhi abiy wuxuu yidhi meel hoose ayaad igala hadlaysaan anna waxaan rabaa markaan muqdisho furanno inaan halkaas ka soo shaqaysataan oo aad axadda iyo sabtiga u soo hoyataan een, etoobiya hadalkaas culus markii uu ka soo baxay abiy ma jiro mas-uul ka mid ah madaxda madaxda murtadiinta mid ka midoo ka hadlay golaha baarlamaanka ha noqoto madaxweyne ha noqdo wasiirra ha noqdeen afkaa kulli wada juuqday wada gabay sanadkii lasoo dhaafay wuxuu sheegay abiy inay ka go'an tahay inay bad helaan xoog iyo xeelad miday doontaba eritrea oo dowlad deris la ah ciidamadeeda ayay heegan gelisay balse madaxda murtadiinta iyadoo arrinta ay taagan tahay ayay u duuleen adis ababa waxayna la soo galeen dowladda xabashida heshiis amni waxay ku sheegeen janwari sanadkii laba kun afar labaatankii janaayo ninka lagu magacaabo muuse biixi ayaa etoobiya u cararay isna wuxuuba u soo saxiixay badda tallaabooyinkaas oo dhan ma waxaad u malaynaysaa inay iska dhacayaan maxay tusinayaan arrin bay tusinayaan waxay tusinayaan inay yihiin kuwo isburburinaya oo iska hor imanaya Een, ujeeddaa ka dambaysa maxay tahay ujeeddadaas ujeeddaduna waxay tahay in dadka soomaaliyeed la marin habaabiyo waana tallaabo lagu kasbaynayo maalinba dhinac ayaa wax laga tusaya oo waxaa la eegayaa dareenkooda maalin dhow hargeysa wax ka dhacday ee laba gabdhood oo surwaallo wato qaawan ayaa suuqa loo soo saaray markaasa ummaddii oo dhan ku orisay dhagxaan baa lala dhacay waxyaabaha la sheegay waxaa ka mid ah waa lagu tijaabinayey bal inay mujtamacani labadaa gabdhood hadday tijaabiyaan oon lala hadal gabdho badan lagu sii daayo marka dadka waa la tijaabinaya waa tallaabo oo kasbayn ah su-aashan haddaan soo hooriyo waxba kuma kala duwana in etoobiya uu badda u saxiixo muuse iyo inuu u saxiixo xasan laakiin waa isla riwaayadiiye maxaa la rabaa ujeedka la raba maxay tahay waa in dadka loo sheego in la yidhaahdo tanaa sharci ah dowladda xasan ayaa sharci ah taa sharci ma ahayn isdejiya laguna siro heshiisku waa mid dhaqaale in la yidhaahdo adduunka sowma ogid wadamada qaarkood weliba kuwa awood leh ay dhalal ku waayeen ay iyagu lahaayeen ay ku waayeen heshiisyo khiyaano ah oo lala galay ama se hesiyo dhaqaale iyaga la cunsiiyey kadibna sidaas wadankooda ina lagula wareegto tusaalaha ugu dhow waxaan usoo qaadan karnaa gobolka alaska ee maraykanka yaa lahaa gobolka alaska asalkiisii iyo markiisii hore gobolkan waxaa lahaa wadanka ruushka laakiin dayn la cunsiiyey oo uu bixin waayey darteed ayaa looga qaatay sidiina ayay wadanka alaska ku noqotay een, gobol ka tirsan maraykanka marka meeshan hadda een, hadda wax la iskhiyaanayo maba jiraane nimanku wada hadalka isla wada waa dad is-og waxaa la doonayaa in sooma ee, dadka soomaaliyeed gawaan cidlo ah loogu cararo baddoodana sidaa lagu qaato waa riwaayad marka loo jilayo bulshada soomaaliyeed maxamuud ugaas dowladda federaalka waxay turkiga la gashay heshiis ay ugu fasaxday khayraadka soomaaliya si ay badda uga difaacaan etoobiya sida hadalka loo dhigay turkigu waxay caddeeyeen in etoobiya ay xaq u leedahay inay galaangal ku yeelato badda soomaaliya haddiiba ay sidaas samaynayso maxay ku mutaysatay in khayraadka waddanka loo saxiixo waxaan rabaa inaan isxasuusino yacni qayb ka mid a ficilada iyo tallaabooyinka ay ilaa hadda qaadeen kooxdan runtii habbanka ah ee qaris dastuurka ah ee xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha u yahay ugu yaraan shan dowladood bay ilaa hadda labada sano ay joogaan ay la galeen heshiisyo military oo xataa dhaqaale iyo wax kale aan ku saabsanayne purely heshiisyo military ah imaaraad yacni etoobiya maxaan ku yidhahdaa kenya turkiga yacni cid kasta oo maxaan ku yidhahdaa masar yacni cid kasta oo xaqiiqatan u keenta buug boqol bage ah oo maaragtay meesha u dambaysa yacni buuggaas ka rabta un inay saxiixaan ayay maaragtay muddada labada saxa labada sano ah yacni wax kasta oo heshiis iskaashi ciidan iyo heshiis military lagu tilmaamayay een maaragtay ay u saxiixayeen yacni suurtagal ma aha qof fiyow iyo wasiir fiyow iyo dowlad iyo maxaan ku idhahdaa nidaam istaraatiijiyad iyo policy ku socda in uu shan sida shantaa dowladood oo kale ah inuu hal heshiis oo military la galo suurtagal ma aha laba sano gudahood xataa asagoon mid ka midana heshiiskeedii maxaan ku idhahdaa aan ka bixinin oo aan waxba ka bedelinin waxay arrintaasi tusaale u tahay marka oo ay caddaynaysaa heshiisyada ay nimankani gelayaan oo ay saxiixayaasha ka yihiin oo ay magaca soomaaliya iyo magaca dowladnimada soomaaliya ku saxiixayaan marka koowaad inay yihiin heshiisyo wax istaraatiijiyad ah iyo wax fahan ah iyo wax siyaasad ah iyo wax yool la kaalkuleyday ah oo ka dambeeya aysan jirinin in la ogaado sidaa darteed yacni wax caqli iyo xigmad oo ahay marka koowaad ku salaysan yihiin iyo rabitaan ummadeedahu ma jirto wax qadiyad ummadeedaho ay difaacayaan oo dhul ummadeedaho lagu ilaalinayaa ma jirto waa hagardaamo iyo hoosaasin iyo maxaan ku idhahdaa gebikaridid mustaqbalkii iyo maxaan ku idhahdaa danihii ummaddan iyo mujtamacan iyo dhulkoodii laga weydaarinayo oo gacanta loo gelinayo wadamo iyo dowlado iyo maxaan ku yidhahdaa hay-ado shisheeye sidaa darteed mawaaqifta dowladdan turkiga ee dabadhilifka ah oo ay leedahay ee ay gobolkan ka leedahay ee ay dhulkan soomaaliyeed ka leedahay haddii ay kuwa dhaqaale yihiin haddii kuwa caskari yihiin haddii kuwa siyaasi yihiinba yacni marnaba wax tixgelina oo la siiyey iyo wax ku xisaabtan oo lagu xisaabtamay iyo sinaba qaab looga baaraandegayo xaqiiqatan ma jirto yacni etoobiya waxay ka mid tahay wadamada afrikaanka ee ugu horeeya safka hore uga jira yacni wadamada uu turkigu maalgashiga ugu badan maxaan ku yidhahdaa uu ku leeyahay kumanaan etoobiyana ayay maaragtay ayay shaqaalaysiiyaan kambaniyada iyo sharikaadka turkidu yacni cidda keliya oo caskariyan maanta maaragtay liifadda u ah oo ay ka dami la'adahay ee dowladda etoobiya ay ka burburi la'adahay waa turkiga isagaa hubka ugu maaragtay badan oo ay maanta isku difaacayso iyo diyaaradaha maaragta ugu fiican ay maanta isku difaacayso oo adisababa ay gacanta u geli la'adahay jabhadaha dagaalka ka wada yacni turkigaa siinaya maanta yacni cidda maanta abiy axmed meesha ku haysaaba waa turki suurtagal marka ma aha waddan sidaa muhiim ugu ah dowladdan dabadhilibka ah cilmaaniga ah oo dhaqaale ahaan iyo caskariyan iyo siyaasiyanba sidaa muhiim ugu ah in maxaanku idhaahdaa laga fisho yacni boqolkiiba boqol khayraadka waddanka inta gacanta loo geliyo inuu waddanka ka difaaco yacni wax xigmad ah iyo caqli iyo istaraatiijiyad iyo soo jeedo ay ku salaysan tahay arrintaasu ma jirto waa indhala-aantii iyo maxaan ku idhahda qaraska turkii iyo hoosaasintii iyo dabaqoodhinimadii ay kooxdani maaragtay shaqada u ahayd oo caanka ay ku ahaayeen keliya sheekh abuu muslim dadka qaar waxay la yaaban yihiin dhiiranaanta abiy axmed madaxweynaha dowladda federaalka wuxuu u sheegay inay wax isku ogaayeen balse uu hal mar la soo baxay wax la yaab leh sidee wax ka yihiin abiy axmed miyuu waalan yahay
xukuumadda xasan gurguurte way la yaaban yihiin ama soomaaliya dhan baa la yaaban abiy axmed dhiiranaantiisa madaxweynahana hadalka uu sheegay odan waa run waxbay isku ogaayeen waxay la yaab leh ayuu marka la yimid marka ma abiy baa qaldan mise waxaa qaldan ninka la yidhahda xasan gurguurte abiy axmed ra-iisul wasaaraha ma waalna ee waxaa waalan ninka intuu magaalada jigjiga ku soo dhaanteeyey isagoo qoslayana ku dhawaaqay in dhulka soomaali galbeed yahay dhul xabashuleeda waxaa waalan ninka maanta fagaaraha la soo istaagay etoobiya bad waan u ogolnahay haddaan dowladda soomaaliyeedna oo af cad oon lala gabanayn annagaaba u ogolba su-aasha waxay tahay ma waxa waalan ninka mabaadi'diisa ku taagan oo gaalnimadiisii ka dhabaynaya oo awowayaashii dariiqii ay u jeexeenna haya mise waxa waalan ninka diinkiisii ka tegey oo had iyo jeeraale caayaya awowayaashiis jihaadkii ay xabashi la soo galeenna ku tilmaamaya qas iyo fawdo waa in laisweydiiya waxaan abi axmed u wado waa istiraatiijiyad qoran waxayna ku socotaa slowly badshuur tartiib tartiib in dadka loo siyaasadda jiirka oo ah inuu ku afuufo cawoo dhan uuna ku goosto waaga markuu beryana aad aragto dhul dhan oo dhaawaca siyaasaddaas oo istiraatiijiyada ayuu ku socdaa abi axmed u fiirsa sida ay ula dagaalamayaan biyaha labada webi ee ka soo qulqulaya dalkooda soona aada soomaaliya dhulka sare ee goday waxaa laga dhisay oo shaqo galay kun sagaal boqol siddeetan iyo sideedii biyo xireen ay ugu magacdireen milka wakana biyo xireenkaas iyo midka waraabka oo gadaashiis la dhisay waxay hoos u dhigeen biyihii soomaaliya soo aadi jiray etoobiya waxaa u qorshaysan inay biyaha webiyada soomaaliya u isticmaasho dagaal ka dhan ah soomaalida mar inay biyihii ku soo dayso fatahaad qabato oo guryuhu dumaan beeruu baaba'aan marna inay biyihii xirtaan oo markaa kadibna webigu engego beeruhu engegaan abaara ay dhacdo dadku qaxooti noqdaan labadaa qorshaba waa u qorsho macadka lagu magacaabo royal institute of technology stockholm sweden warbixin ay qortay waxay ku sheegtay in etoobiya in ka badan boqol koob iyo afartan mashruuc oo mid waliba malaayiin dollar ku kacaya ay uga qorshaysan yihiin biyaha webiga shabeelle ee soomaaliya soo aada kuwaasoo isugu jira koronto iyo waraab biyihii webiga shabeelle ee etoobiya ka iman jiray ee soomaaliya soo aadi jiray boqolkiiba toddobaatan iyo lix oo biyahaas ah etoobiya la wareegtay waxay ka go-an tahay soomaali waana cunaqabatayn muuqata oo haristeeda leh sidoo kale biyaha aad ay u kaydiso waxay keeni karaan inay ku soo fatahiso waddanka oo ummadi ku baaba'do waana dagaal qarsoodi ah oo aanay soomaalidu ku buraarsanayn waxaasoo dhan waa dagaal soomaaliyey etoobiya taariikhda haddaan dib ugu laabanno etoobiya boqolaal sano ka hor ayay gaalada caalamka kula talisay in biyo lagu fatahiyo masaarida iyo suudaan ee sida ku cad kitaabka lagu magacaabo alcilaaqaat asiyaasiya bayna muslimiyi azaylac waannasaara xabasha dhinaca kale etoobiya waxay jebisay oo si bareera ay u jebisay waxay ugu yeeraan cahdiga afrika ee ku aadan ilaalinta dabeecadda iyo khayraadka dabiiciga ah kaasoo lagu ansixiyey kun sagaal boqol lixdan iyo sideedii algeria kaasoo aan ogolayn in waddan uu keligiis go-aan ka gaaro webiyada kala dhexeeya waddamada kale ebihii markaad u fiirsato iyo gaalada ka dambaysaba dhaqankooda iyo qaabkay u dhaqmayaan qur-aankaa inoo caddeeyey allah subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii buu la hadlaya muslimiintii buu la hadlaya yaa ayuha aladiina aamanuu xilli kastana waa lala hadlaya laa tattakhiduu bitaanatan min duunikum gaalada waday hooseeda ka yeelanina muslimiinta sokadooda ood gaalada aad gacal aad samaysataan oo saaxiibo hoose wadaay hoose aad ka dhigataan ood u sir warantaan calooshiina bannaanka u dhigtaan ha ka yeelanina waa amar sababtu waa maxay allah baa inooga warmay wuxuu yidhi laa ya'luunakum ka gaabin mayaan gaalo khabaalan inay diin iyo adduunyoba idinka fasaadiyaan gaalo etoobiyana waa christan kama gaabinayaan dal iyo diin iyo dadba inay naga baabi'iyaan weliba allah wuxuu ku daray wadduu maa canidtum wixii idinka idin dhibaya ayay gaala jeceshahay waxay jecel yihiin oo qalbigoodu ku qancaya ku degan yahay wixii idinka idin dhibaya allah wuxuu ku sii daray qad badat albagdaa'u carada iyagu ay idin qabaan haddaad muslimiin tihiinbaa waxay ka soo muuqatay min afwaahihim afkoodii bay ka soo muuqatay waa kuwa ay ku hadlayaan ya hadalladu uu ku hadlay oo maqlaysa ee gaaladu ay ku hadlayaan muslimiinta ay u qabaan carabkooday ka soo muuqatay allah wuxuu yidhi hadalladaa ka soo dhacdhacaya afkooda ha fiirinine wamaa tukhfii suduuruhum akbar wax laabtooda ay ku qarinayaan oo nacaybka idin qabaan ah carada idin qabaan ah ayaa ka weynaan badan buu yidhi ilaahay walaa yunabi'uka midlu khabiir allah subxaana wa tacala xogogaal ah siduu kuugu warramana cid kuugu warramaysa lama arko allah subxaana wa tacaala aayadahaas aayaddaas wuxuu ku soo gebagabeeyey qad bayannaa lakum alaayaati aayaadka waan idin kala dhigdhignay muslimiin haddaad tihiin gaale iyo idinka halkaad kala joogtaan waan idinkala dhigdhignay in kuntum tacqiluuna haddaad caqli leedihiin ood wax garanaysaan soomaaliyahay aayaadka oo qur'aanka ku yaala halkay naga mareen oo allah uu leeyahay war saaxiiba ka dhiganina dhibkiinay jecel yihiin cadhada idin qabaan bay afkooda ka soo tutufayaan wax idin qarsa idin qarinayaan baana ka weyn ilaahay saasuu leeyahay haddaan soo ururiyo adeerow cidda waalani way caddahay gaalo waa kaas allah ayaa inoo sheegay aayaadka qur-aanka abii shaqadiisa ayuu wataa cidda waalani waa murtadiinta iyo madaxdooda taariikhdai awowayaashooday ka tegeen taariikhdii nebi moxamed iyo saxaabadiisii ay gaalo kula dhaqmi jireen bay ka tageen waxayna u taagan yihiin keliya inay ummadda soomaaliyeed gumeeyaan in gaal la siiyo dhul muslim taako ka mid ahna shareecada islaamku maxay ka qabtaa way mamnuucday addifaac can araadi lmuslimiina ahamu furuudi alcayaan dhulka muslimiinta ah taaka ka mid ah hadday gaalo qabsato muslimiinta dhulka ku nool waajib cayni ah wuxuu ku yahay inay gaaladaa dhulka ka kiciyaan hadday awooddoodu ayna gaaraynin ay awooddoodu ka badan tahay gaaladii ay ka awood badan yihiinna muslimiinta u dhow oo deriskooda ayuu haddana waajibkii u durkaya wuu tawasucaya ilaa muslimiinta caalamka oo dhan maanta jihaadku fardacayn uu ku yahay inay gaalada ka kiciyaan baytulmaqdis inay ka kiciyaan ardal andalus inay ka kiciyaan bukhaara inay ka kiciyaan maxaan ku idhahdaa ardal hijratayn inay ka kiciyaan dholalka muslimiintao dhan ay ka kiciyaan oo gaalo ay haysato abiy axmed haddaan soo qaadanno buuggiisa lagu magacaabo madamer lagu magacaabo the abiy project god power and war in the new ethiopian oo soo baxay laba kun iyo sagaal iyo tobankii wuxuu sheegay abiy qarashka buuggan inuu taallo uga dhisayo ciidamada etoobiya kaaramardha ee ay soomaalidu ku laayeen halkaa jigjigo agteeda kun sagaal boqol todobaatan iyo toddobadii dagaalkii ka dhacay ee halkaa soomaalidu etoobiyaanka ay ku laayeen ayaan taallo uga dhisayaa buu leeyay colaadtii buu halkaa fiiri marna ma hilmaamin kuwaas murtadiintana waxay ku hadaaqayaan ay sheegsheegayaan ummaddu ay rabaan inay ka gadaan ay ku seexiyaan ay rabaan colaadii hore waxay la tagtay mingiste iyo siyaad barre colaad nagama dhexaysa annaga iyo etoobiya saasay leeyihin waa been maxamuud ugaaso waxaa la leeyahay waxaa la rabay in la saxiixo heshiiska etoobiya lagu siinayo badda soomaaliyeed isniintii lasoo dhaafay waxaana shirkaas deg deg ah loo bilaabay saacadoon kadib markii khadka taleefonka ay ku wada hadleen madaxweynaha turkiga iyo kan dowladda federaalka maxaa baajiyey bay kula tahay oo dib loogu dhigay sebtembar nimankan marka laga hadlo kooxdan dowladda soomaaliya sheeganaysa laba arrimood baa ayaga muhiim ah in la eego waxna lagu qiimeeyo marka laga hadlayo mawaaqiiftooda iyo waxa ay ku kici karaan ama ay samayn karaan arrinta koowaad waxa weeye dadku waa inay dib u fiirshaan shakhsiyaadkan maxaan ku yidhahdaa arrintan faraha kula jiro oo hadda gacanta ku haya waxa ay yihiin iyo taariikhda ay leeyihiin iyo meesha ay ka yimaadeen shakhsiyaadkanu sida la wada og yahay dhammaantood waa dad etoobiya ay soo xushay oo ay meeshan keentay oo ay dowlad kasoo dhigtay oo ay taangi iyo qori caaradii kusoo gelisay waxa ay aaminsan yihiin iyo afkaartooda iyo aragtidooduna waa afkaar iyo aragti iyo maxaan ku yidhahdaa qadiyaad u adeegayo etoobiya waa dadka ka shaqaynaya muddada soddonka sano ah hirgelinta maamul goboleedyada waddankan lagu kala qoqobay oo lagu kala gooyey waa dadka ogolaaday oo ka shaqaynayay degmo kasta oo soomaaliyeed oo dhulkii xuduud beenaadka ku yaalaya in kumanaan ciidamo etoobiyaan oo ay joogaan ilaa maantana aan ogolayn inay ciidamadaasi maxaan ku yidhahdaa ay ka baxaan waa dadka aragtidooda iyo qadiyadooda iyo rabitaankooda iyo yoolkoodu ay yahay in degmo kasta oo waddankan ka mid a in ciidamo shisheeya oo kumanaanu ay saldhigyo waaweyn ku yeeshaan yacni inta la qiyaasi karo mustaqbalka ay sida maaragtay waddankan iyo dadkan uu gumaysi ugu jiro khayraadkiisa layska boobo maxaan ku dhaha dadkiisa layska dulaysto diintiisa la baabi'iyo lagu tumto oo maaragtay masaajidiisa madaafiic maaragtay lagu burburiyo dadka noocaas oo aragtida noocaas loo taariikhda noocaas loo shaqadooda noocaa tahay yacni wax laga filanayo oo dadnimo ah oo qadiyad soomaaliyeed ah oo dhuldifaacyadu horta ma jirto qodobka labaad oo nimanka ku saabsanuna waxa weeye iyaduna ay tahay inaan xusuusnaano waxa keliya oo nimankaasu intii arrintani taagnayd ay ku sifaynayeen oo afkooda kusoo noqnoqonaya hadalkooda keliya oo marka lagu xugmiyo inay arrintaa ku diidan yihiin waxay tahay waxa haddii etoobiya rabitaankeeda loo yeelo oo ay saxiixaan waxa ka dhalanaya oo ah keliya in ay xarakatu shabaab taageero ka badan midda maanta ay haysato ay ku helayso inay tahay bay afkooda ka qiranayeen meel kasta iyo munaasabad kasta sidaa darteed walwalka ugu badan oo ay qabaan iyo halka qodob iyo halka arrin ay ku taagan ee arrintaa maanta u ogolaan la ee ay ugu dhiiran yihiin ugu dhiiran la yihiin inay saxiixaan waxa weeye haddii aad saxiixdaan magaalada muqdisho amay kulligeed al-shabaab inta idinku noqoto aad saddex beri gudahood iyo asbuuc gudahood aad uga aad ku khasbanaataan inaad uga carartaan halka arrin iyo halka shay oo ay ka warwarayaan oo arrintaa maanta ka hortaagani waa taa waayahay su-aasha ugu dambaysa waa sheekh mukhtaar sheekh mukhtaar maxamed cusmaan waxaad tilmaamteen in masiirka ummadda soomaaliyeed uu maanta halis weyn wajahayo sidee halistaas looga badbaadi karaa waa xaqiiqo waxa weeyaan masiirka ummadda soomaaliyeed maanta has- halis buu wajahaya taasu been ma aha etoobiya duulaan cad ay ku tahay baddeenna iyo berrigeenna waxaan ay waddana waa wax ay kala gaar tahay waddamada afrika ku yaalla ee waddamada xiran ee aan badda lahayn ee afrika lix iyo toban waddan ayaan bad lahayn mana jiro waddan waddan kale baddiisa duulaan ku ah xoog iyo xeerad mid baan ku helayaa leh lama hayo oo aan etoobiya ka ahayn lix iyo tobankaa waddan haddaan kuu dulmaro waa botswana waa burundi waa central africa afrikada dhexe jaad lesotho malawi mali niger zimbabwe rwanda swaziland swaziland waxaa magaca lagu magacaabi jiray wuxuu ahaa loo yaqaanaa swatini swatini waa la yidhahdaa swaziland waa la yidhahdaa swatini wuxuu waa waddan u dhexeeya koonfur africa iyo mozambique bad ma laha isagana uganda burkina faso zambia ethoobiya south sudan intaasoo dhan ma laha bado maca daalika waddan waddan kale xoog ayaan ku muquuninaya xoog baan ku yeelanaya dhahaya lama arko maxaa ethoobiya ka soocay waddamadaas waa yaabe hadday bad bad doonayso ethoobiya kenya iyo eritereya ayay xuduud la leedahay maxay ugu duuli weysay oo ay annagoo soomaaliya noo soo aaday maan isweydiina soomaaliyay timir lafaa ku jirta maxaa yeelay waddamadaasi waa christan eritereya christan baa maamula n kenyan christan baa maamula christan christan inuu ku duulo lama ogola laakiin mujtamaca soomaaliya waa mujtamac muslim ah boqolkii boqol muslim ah marka waa islaamnimadaasa lagu colaysanaya waxaa kaloo iyadana meesha ku jirto muhiim ah waxaa la leeyahay annagu waxaan u yeeraynaa bay leeyihiin waddanka masar ayaan keenaynaa hadday ciidamadan baxaan oo afrikaanka dalka ka baxaan ciidanka masaarida dalka la keenayo waa su'aale xabashi baan dalka ka difaacaynaa oo kale haddii loo keenay xabashi waa iyada damacsan ee biyihii ka xiratay oo biyihii ku soo fatihinaysa oo biyo xireen samaysatay oo intaasoo dhan doodooda ilaah qaramada midow ay maraysee maxay halkaa wax uga qaban weyaan masaari masaari hadday wax qabanayso dhulkeeda siinaay maxay wax uga qaban weyse oo hadday wax qabanayso walaalaha muslimiinta ee derbiga keliya u dhexeeya ee khaza lagu laynaya lagu baabi'inaya gaajada laysay gaari xataa raashin saaran falaaba yar xataa ayna gelin karin may wax u qabato hadday wax u qabanayso marka waa waa shimbirow heesa heesa hees hees wanaagsan heesa waa been qawda maqashay waxnaha u qabanin soo ma jeedid shacabkan muslimka soomaaliyeed geeskan afrika ilaahay uu makaniyey waxaa lasoo maagay dalkooda iyo diinkooda iyo dadkoodii baa lasoo maagay soomaaliya waa inay ogaataa ugu dambayn waxaan ku dardaarmayaa musiibadan sidaa u weyn ee jirta maxaa loogaga bixi karaa waxa kale keliya loogaga bixi karaa waxa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala qur'aankiisii wuxuu inoogu sheegay keliya looga bixi karaa bes allah subxaanahu wa tacaala qur'aankiisii wuxuu inoogu sheegay ayuunbaa looga bixi karaa aayaadkii hadda aan soo marnay ayaa loogaga bixi karaa bes allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi gaalo in tamsaskum xasanatun tasu'hum wanaag kastood gaadhaan haddaad muslimiin tihiin dowladnimo aad heshaan ood midowdaan ood walaalowdaan oo aad kala dambaysaan oo barwaaqo gaartaan tasu'uhum way xumaynaysaa way ka xumaanayaan wa in tusibkum sayi'atun haddii xumaani idin asiibto oo dagaal dhexdiina ka dhaco oo dad idinka dhammaado cudurro idinku dhacaan dadku qaxooti noqdaan ood kala qaybsantaan dhiiggiina qulqulayana haa yafraxuu way ku farxayaan yafraxuu biha haye dhagartaa iyo makrigaa ay wadaan maxaa looga bixi karaa aayaddan darafka dhegayso walaalkayga muslimka ohow qofka muslimka ah qur'aankiibaa deeqa waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadatum iimaana wa calaa rabbihim yatawakkaluun qofka mu'minka aayadda haddii lagu akhriyo wuu qancaya allah wuxuu leeyahay wa in tasbiruu haddaad sabirtaan gowsaa isku qabataan oo aad iska dhicisaan oo dagaalantaan ya oo watattaquu allana subxaana wa tacala aad ka baqdaan oo idan gaalo ka baqin laa yadurukum kayduhum shay'a makrigooda iyo hagarsigooda iyo shirqoolkooda iyo waxay wadaan oo dhan oy rabaan dalka inay la wareegaan diinkii inay dimuqraadiya noogu bedelaan islaamnimada dimuqraadiya inay ku bedelaan khayraadka dalka ka jira oo muslimku iska leeyahay inay gurtaan waxaasoo dhan ay rabaan soo maaha laa yadurukum kayduhum shay'a hagarsigoodas waxba idinkama dhibaayo ina allaha bimaa yacmaluuna muxiid intaa kadib adaa alla u tala saarataanna allah ku filan ilahay diinkiisa haddaad u hilisaan ilahay idinkina waa idin hilinaya war soomaaliyay waxaan idin leeyahay laba qodob baan idin leeyahay kow muslimiin baa tihiine diinkiina dartii u dagaalama waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilaah ilaahay diinkiisa u dagaalama islaamnimadiinii u dagaalama shareecadiinii difaaca dhulkiina difaacda khayraadkiina difaacda weligii bay xabasho soo ahayd cadow soo jireena weligeed cadaawadeeda ma zuulayso weligeed way taagnaanaysaa waa sida yuhuud falastiin ku tahay oo kale weeye weligeed inay heshiis dhexdooda ka dhaca lagama sugaayo xabashii annagana dhexdeena muslimiin haddaan nahay weligeen heshiis kama dhacay waa qodobkaas qodob koowaad qodobka labaad haddaad leedahay anigu diin uma dagaalamaayo mujaahid ma noqonayo haddaad leedahay aw idfacu ya war gaaladaa soo socota gurigaaga iyo beertaada iyo bakhaarkaaga iyo hantidaaday u soo socotaaye soo ma jeedid iska difaac dadnimadii soomaali lagu yaqaanay qabiil haddii wax yar las- la taabto waa kii dhaqaaqi jiray oo dagaalami jiray fadhiga kaca ka kaca oo dagaalama oo iska dhiciya towfiiqda allahna waafajiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa in ilaahay subxaana wa tacala xaqa nagu sugo diinkana nagu sugo islaamnimadana ilaahay nagu sugo gaalana dhammaan ilaahay inuu naga qabto dalkeena ilaahay nooga xoreeyo xabashina gaar ahaan oo wadankeena daris la ah oo muslimiinta dhulka ku noolna baabi'isay dhib badan gaarsiisay in ilaahay subxaana wa- wa tacaala uu naga qabto ayaan allah subxaana wa tacaala ka baryaynaa wajazaakum allahu khayran aad baan uga mahad celinaya allah subxaana wa tacaala umahad celinaya awalan wa aakhiran ثم waxaan u mahad celinayaa een, uga shukrinayaa idaacadda alfurqaan iyo sida maanta ay noo dho- noo soo dhoweysay iyo walaalkay oo wada- eh, maarkaysa waraysiga igala qayb galay iyo dooda een, maxamuud ugaas aad baad umahadsan tihiin wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha waxaa toddobaadkan diiradda ku saarnay shirkii ankara iyo masiirka ummadda soomaaliyeed oo wajahaya halis weyn waxaan u mahad celinayaa guud ahaan dadka nagala qayb galay barnaamijka kan mid la mid ah intaan dib u kulmi doonna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البايسين ما لكم تلبسون حلة البايسين زمجرية رعود أنت يا أحلى نشيد وزاري يا أسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون